بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين sinfiga ama qismiga afaraad oo qeybyaalka ducaadka ka mid ah waxaa ka mid ah adducaad bilaa ahdaaf wax la yiraahdo dad ilaahay diintiisa u yeeraya laakiin dacwadan ay ku dhex jiraan iyo howshan ay qabanayaan ulajeeda kama leh maba yaqaaniinbo in dad loo yeero muxaadaro la qabto darsi la akhriyo khudbo la akhriyo laakiin xaggeed ujeedaa ummadda in loo jiheeya ay tahay maxay tahay in waxa ugu dambeynoo arrintan loola jeeda in lagu qabto in cadaal lagu soo rogo iqaamati nidaam alislaami waxaasoo dhan uguma qorshaysno marka hadafka sidiisaba waxaa weeyaan camal kastoo la qabana wuxuu u yahay kama maarmaan weeyaan waxa uu lamid yahay baa layidhaahdaa markii guri la dhisayo waxaa ugu muhiimsan meedka guriga uu iskaga galayo oo luuqa uu iskaga imaanayo dhagaxa weyn oo la dhigayo inuu guriga qeybtiisu isku celinayaa sidaasuu hadafku u yahay marka hadaf in la keenaahu waa daruuri acmaasha dunyawiyada iyo midda aakhirada ah walidaalika axad alkutaaba wuxuu yiri dadka waxa qora mid ka mid ah bani aadamka joogitaankeeda sirtooda waxa weeyaan ma aha inuu iska noolaado keli ah laakiin waa inuu helaa wuxuu u nool yahay waa inuu helaa iska noolow ulajeedada ma aha laakiin maxaad u nooshahay saad u gaartid waa in la helaa marka sidaas awgeed iyo hadafka wuxuu yahay in qofka inuu hadaf dhigtaa markii camal ama howl aad qabanaysid waa inaad hadaf dhigataa hadafka aad aad dhiganaysaa laba qeyb waa inuu noqdaa hadaf aad adiga horta xaqiiji kartid oo awooddaada aan ka baxsanayn liannahu haddaad hadaf weyn aad dhigatid oodan qaban karin hadhow fashal baa kugu imaanayo qalbijab bay kugu dhalinaysaa marka hore waxa weeyaan wax aad qaban kartid horta waa inaad meel aad aad dhigataa oo tiraa waxa waa inaan xaqiijiyaa marka waa inuu imkaaniyadii aada leedahay marka laba si un baa la yeelaa inuu hadaf yar oo soo dhow inaad qabsatid ood xaqiiji kartid iyo in hadaf weyn aad qabsatid laakiin qeyb qeyb u qabsoomay labadaas midkood waa inuu ahaadaa laakiin haddaad tiraahda hadaf weyn baan dhiganayaa oo dufca waaxidaan qabanayaa hadhow tabcan ma qabo karaysid markiid qabo waysoy kuu caddaatana waxawaad fashal baa kugu imaanaya naftaada dhaawac baa gaaraya marka sidii naftaada u dhisanto waa inaad aad mar kastaba dareemi kartaa guul inaad gaartay oo aad mid xaqiijisay mid kale ay kuu dhiman tahay sidaas waa inay u socotaa marka acmaasha haddii ama howlaha la qabanayo haddii aysan hadaf lahayn way isku dhacaysaa iyadaa isku dhacayso haddii dhowr howl layska garab bilaabo oo meel la hiigsanaya aysan jirin oo adiga aad taagaysid waxaa dhimcaysa adigii ninkaasoo isku dhacaysa liannahu waxaa weyaan waxa markiina hadaf lahayn jid loo raaca mabalebo marka adiga taadina way buraysaa midii ninkan u wadayna waa baaba-aysaa labadiiba waxaa weyaan hadaf la-aantii mid kastaba goonigiisana wuu ku fashilmayaa ayagana way isfashilayaan marka wax uu hagaagaya ma jiro haddii ay noqoto dacwadii oo kale aan kasoo qaadno sidaa awgeed baa waxa weyaan islaamka dacwada hadafkeeda waa weyn yahay hadafka dacwada waxa weyaan in la gaarsiiya waxaan kownka ku nool oo dhan dacwadii islaamka in la gaarsiiya saasay ka dhigan tahay marka dadka laba inay u kala baxaan nin dacwadii qaatay oo guulaystay iyo nin diiday oo asoo can cilmin oo wixii intay gaareen cinaad u diiday oo xujadii asiga lagu oogaya labadaas markii la gaarsiiyo waxa weye xilkii dacwadu waa kaa dhacay yacnii dadkii laba qeyb nin aad dacwadii gaarsiisooo kaa qaatay iyo ninkaa diiday oo cinaad u diiday liannahu xaq caduga dacwadii wax la diidi kara ma ah marka sidaasaa leey lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul marka xujadii dadka qiyaamo markay tagaan ninkii diinta qaatayna waaba jawaabtiisa waa caddahay ninkii qaada weyna war diinso laguma soo gaarin laguma soo gaarsan inuu yidhahdo bala asigaa marka xujadii isku ooga cadaabkii waa mutaystaa laakiin haddii ay jiraan dad koonka ku nool oo dacwadii islaamka aysan gaarin ninkaas ilaahay agtiisa wax loogu qabsada ma leh liannahu dacwadii maba gaarinba dadkii dacwada wado isku howlayne mas-uuliyad baa amaamallahi laga weydiinay waxaa leeyahy dhulkii aad ku nooleedeen oo diintii aad aaminsanaydeen waxaad ka soo tagteen dad badan oo aadan diinti gaarsiinin marka haddii adiga taqsiir min cindika ay tahay ilaahi wuu kula xisaabtamaya gaabin adiga xaggaada hadday tahay haddii aadan gaabininne dadkii kaa dambeeyey inay dhammaystiraan bay ahayd mar kastaba waxa weeyaan nin baa xilka la dul saari doonaa marka masalada ma aha dacwada inay iska tahay taraf ninkii rabana ha iska galo ninkii rabana ha ka hara ma ah waa mas'alo laysweydii doono waa qiyaamo markii la tago xaqan aad fahamtay ma u gurmata inaad meel gaarsiiso waana la weydiinaya marka dadka hadde waxay u maleeyaan ninkaas sheekh fulaan la yiraaho cilmigoo dhan dhammey unbay xil saaran tahay inteenna muslimiinta ah nin kastaba dacwada inuu gaarsiiyo intii taagtiisa la egtahay waa waajib dumar iyo rag waxay ahaadaanbo liannahu nebigu wuxuu uri balliquu canii walow aaya hadda ninka sheegaya caame inuu yahay imise darsi uu dhageystay imise xaq buu maqlay imise mas'alo buu og yahay intaas buu gaarsiin karaa inaad kitaab ka taqaanid shardi maaha mar badan baan ku celcelinay marka dacwada islaamka teeda waa weyn tahay aan ku soo laabtee dadka diinta u shaqeeyo oo aan hadafna aan ka lahayn dadkaas xaqiiqatan ducaad lama dhihi karo annaga ducaad waxaan uga magacoowna keli ah dadkaas sidaa u yaqaana awgeed sababtana ducaadka ay usoo dhexgaleenah waxay tahay markii dacwada meel saramarayso oy dalka ku dhex faafsan tahay dadkan maadaama awood badan ay leeyihiin caqli ku maamulayna aysan haynin waxay sameynayaan dacwada dhexdeeda acmaal waaweyn ama howl waaweyn awood badan uu leeyahay dadkana waxaa lagu yaqaanaa ninka hawsha aad u qabto inay ku qadariyaan xilal in loo dhiibo lama dhihin war ninkan nin xil qaadi kara ma aha laakiin maadaama saaxada intaas uu ku dhex jiray dadkii waxaa ku adkaanaysa fulaan min annaasi in laga hormariyo sidaa awgeeda waxaa la leeyahay war waa in ninkan xil loo dhiibaa laysma weydiinin ninkan nin xil inta loo dhiibo hadafkii laga lahay camalkan gaarsii kara ma yahay mase ma ah lama dhihin laakiin qadaris camalka uu samaynayo keli ah yaa loo hormariyay marka hawshii waa qabtay meel buu madax kasii noqonayaa meeshii kasii dambeysay ilaa uu darajo ka gaaro dadka muuqda dacwada inuu ka noqdo asigoo marka meel sare ka joogo haddii ay dacwada dhib ku timaado oo ay dhacdo dacwadii iyo wixii markaa la loolamayay inay isku dhacaan oo dacwadii maalan laga gacan sareeya waa dhici kartaa ibtilaa'an wakhtibaaran oo marka ay dhacdo dacwadii in maxaan ku yidhaha nashaadkeedii la joojiyo inteedii muuqatay dadkii ducaadka lagu yaqiinana ay dhib lasoo gudboonaato ama la xero ama meel laga bixiyo markaas sinfigan markaanuu soo baxaya markii dacwadii howsheeda ay istaagto waxay u baahan tahay in la fikiro bal sidee wax loo bilaabi karaa sidee taktiika loo bedeli karaa dacwadii xaggee laga sii wadi karaa saysan u dhimanin asiga maadaama awooddiisa aad ay u badan tahay wax hadaf ow lahayna aysan jirin waxaa laga yaabaa inuu horeba dhinacii kale u wareegto qoladii islaamka la dagaalamaysa ee sabab ku noqotay dacwadii in saaxada laga bixiyo yuuba la saf noqonayaa camalkii dacwadu uu hay mid lamid ah yuu u qabanayaa marka waxaa ka laasimaysa shalay wuxuu asiga difaacay oo dacwadi ahayd inuu maanta la dagaalamo waxaana dhib umaba arkaba asiga liannahu waxa weeyaan wuxuuba u arkaa in la shaqeeya inay hadaf tahay keli ah shalayna qoladaasaan la gurmanay maanta qoladaanan la gurmanaya liannahu awooddan meeluu ku beer daraya inuu hela baa muhiim u ah marka wuxuu leeyahay war maxay sidaan ay tahay haddii la yidhaahdo tabcan wuxuu ku leeyahay annaga ma uqafaalanayna ma u qafaalnaanaynaa dadkii haddii dacwadii meesha ka baxeen oo hawsha ay istaagtay marka guryihii maan iska fadhiisanaa dumar maan noqonaa waa inaan shaqaynaa buu ku leeyahay dadkaan hawsha wada waa inaan garab siinaa asiga waxaa weeyaan liannahu camalka hadaf waa hadaf kale maba lahaynba qoladii buu marka haddana ee uu dabada qabsanaya qoladan laga tegay wuxuu leeyahy inaan sii ag fadhinaaho waxba faa'iida ay leedahay ma leh marka waxa weeyaan annaga wuxuu leeyahay dadka hawsha ku dhex jiro wixii saaxada joogaan la shaqaynaynaa nama qusayaan mabda'a iyo camalka dabiicada ay leeyihiin annaga dankama lihin laakiin waxa weeyaan waxaa nala abuuray inaan shaqayno marka qoladii wax jaanqaadaysaan lana jaanqaadaynaa bay leeyihin marka dadkaas waxa weeyaan dad oo waxa ay sameeyeen lala yaabo ma jir ma aha liannahu asalkii hore ama soo niri nimankan yani hadaf adduunyada ay kala haayeenba ma jirinba bas xooggan ku dhex duugan say u beerdareeyaan unbaa howl u ah marka ninka sidaas u socdo inuu camalkiisa iska hor yimaado shalay wuxuu u gurmanay maanta uu buriyo wax caadi bay u tahay markaa wuxuu la mid yahay baa la yidhaahdaa ninka aan camalkiisa aan ulajeeda ka lahayn waa jismi aan madax lahayn oo kale qof madaxa laga gooyo haddii la yidhaahdo ha dhaqdhaqaaqo maxay kula tahay jirkaas ma ji toosan oo mari karaa mahaafam haddiiba ay nafta kusii jirto inta yaroo ay nafta ku jirto waad arkaysaa siduu u socdo marka macno keeni maayo marka dadkaas waxaa lagu yaqaana calaa kulli xaal qola la yidhaahda in maca dadka iska daba socdo wixii dhaqaaqo unbay iskala dhaqaaqayaan marka wuxuu sameynayaa ciddii wax sheegtaba nin ciddii saaxada soo gasha annaga waa xunnahay ma dhehayso cid kasta dadka dadka ugu xun markii la weydiiyo waxyaalo qurqurax badan oo wanaag badan oo dadka maxaan ku yidhaahdaa hamigooda kiciyo bay sheeganayaan shicaaraati zaa'ifa la yidhaahdaa marka wixii buu markaa hadduu maqlo waxa weeyaan aad bay u dhaqaajinaysaa waa u hogaansamayaa wuxuu leeyahy wallahi dadkaanay bahe dadkii lala shaqeeyo marka waxa weeyaan inuu difaaca buu bilaabayaa haddii qoladaas maanta uu ku biiray ay wax ku yimaadaan qolo saddexaad uu raadsanayaa laysa almuhim meeshii loo socdo iyo wixii shalay maxaan ku idhaahdaa la difaacay iyo maanta waxa la sheeganaya masaladaas muhimka ma aha ilaahay subxaana wa tacaala dadka wuxuu ugu digay inaad noqotaan baa layihi kalmar'ati alatii naqadat ghaslaha min bacdi quwatin ankaatha yacni waa mahmaah ama tusaale lasoo qaatay naagtii saaki lilin tidcaysa waxbay ay samaynaysay toley markay ay gaarta maalintii laba ubarkeedii yay dib waxay u bilaabaysaa wixii saakii oo dhan ay tidcaysay oy toraysay bay dib ugu noqonaysaa markaas ay furfurayso taasoo kale ha noqon macnaa hadaf ma leh saakii markay wax toraysay ma ayna lahayn waxaan aad toraysa ku faa'iidaysa ama sariir saara ama gunto ma ayna lahayn shaqadan inay qabato unbay ka ahayd markii shaqadii dhammaysay shaqadii waxay ka dhigatay ayadii intay dib u burburiso ninka aan hadafka lahayn sidaas uu la mid yahay walidaalika waxa weeyaan ninka daaciga waxaa la rabaa howl baad soo waday oo dacwo ah oo aada u qiimo badan hawshii waxaa ku yimiday dhib marka waxaa lagaa doonayaa inaad u sabartid ibtilaa'aad weeyaan haddii aad wadi waysid howshii haddii si kale aad u wadi kartid waaba ka fiicanta haddaadba wadi waysid caqala taqdiir dacwadii iyo wanaaggii lagu yaqiinay intaad ka wareegatay baatil buuq ha u noqonin inaad xaqa u gurmatid inaad baatilka buuq u noqotid waxaa u dhexeeya in iska aamustid hadda waan aragnaa dad baa waxaad arkaysaa dacwadii islaamka iyo wanaagii ku dhex jira xagga haddana maalinka labaad barlamaankii iyo dowladdii dowladdii oo islaamkii la dagaalamaysay buu wuxuu matalayaaba maanta waaba wasiirba marka taasaa la diidaya waxa weeyaan waxaan markii hore dadka mabda ahaan ugu qanacday haddii wax ayaga lamida ay jiraan oo aad u wareegatid dhib ma laha haddii dowladdu dowlad fiican ay tahay in xil laga qabtaho ceeb ma aha laakiin camalkii islaamiga ahaa wax kasoo horjeedo inaad ka noqotid qaybaa la diidaya ee wax kaloo aan labadiiba ku jirin in laga shaqeeya wax dhib ma laha haddayna islaamka dhib ku keenayn ayib marka calaa kulli xaal waxa weeyaan camalka nimankaas ay qabanayaan in wax laga faa'iidaysta iska dhaafe waxa weeyaan camalkii kaloo toosnaay bay waxay ku yihiin khatar marka camalkan inuu guulaysto waxaa yaa shardi u ah waxyaalaha caqaba ku noqon karo in ay meesha ka baxaan wa ilaa waxaa kula shaqaynaa kula socda dad lid adiga kuga ah ولذلك شاaعرك وxuu uri متى يبلغ البنyان يوما تmاamه إذا كنت تبنيه غyرka يهdiمu تaصور hadaa tiraa guri aan dhisaya dhinacii aad kasoo dhistay cid kasii duminaysa hadday kula shaqaynaysa ka waran marka goormuu dhammaystirmaa gurigaas weligiis ma dhammaystirmaayo dacwo marka dad wanaagsan oo hadafle ay wadaan iyo dadka soo horjeedo oo dacwadii lid ku ah oo aydana kudhex jira ay ku dhex jiraan waxay la mid tahay guriga qaarna laga dhisayo intana laga soo duminaya la mid tahay marka dacwadii waxa weeyaan sinfigan in la helaahu dhib weyn uu ku yahay marka inay ayaga jiraan ceeb ma aha ninka ma ogtahay asaga isma abuurin caqliga iyo mawhibada ninkaasoo kale tarbiya u baahnaa in wax loo kala saaro qaabil litacliim ninkaas in wax la baro waa suurogeli kartay lama yeelin haddaan ninkaa wax la barin waa khalad in haddana majaalkii loo fasaxo oo layidhaha dacwada dhexbood oo xilo loo dhiibo waa khalad labaad waay haddii aan laga maarmaynin in la qiimay ahayd oo ninkan awood badan uu leeyahay wax oo asiga hadda laga sugayo oo in lagu daro qolada dacwada takhtiidka u samaysa in lagu daro ma ah in la yidhaahdo dadka awoodda badan leh oo aan laakiin aan keeni karaynin meesha loo socdo inay dadka la fahmaan in ayaga loo in loo qoro ama loo xadido camalka ay qabanayaan lagama howlgelinayo inay hadaf iyo ummad iyo wasaa'il ay u sameeyaan laakiin waxa weyaan wixii la dhigay inay fuliyaan keli a lagu dhaafa ayaga awooddooda looga faa'iidaysanayaa laakiin xilo looma dhiibayo marka awoodoodana haddii inta how loo diro howshaas qabo min kada ilaa kada haddii la yidhaahdo awooddoodii dhibku haysana waa laga faa'iidaystay caqligoodii wax baabi'inayna waa laga badbaaday marka saasaa ay ku imaan kari lahayd marka waxay ahayd dadka ducaadka waxaa laga rabay inay haddii ay dhacdo dadkaasoo kale in laga helo saaxa dacawiya laga dhex helo inay camal islaami ay qabtaan ee camalka uu ku yimaado fashilid uu ku yimaado ku fashilmo waxay darsi in laga qaato darsiga laga qaadana waxaa weeyaan in la yidhaahdo camalkii meeshii laga rabay markuu waayo xaggee nagala gada in laisweydiiyo markay caddaato inay khaladka meesha ay ka timid ay tahay xilka loo dhiibay dadan astaahilin in la yidhaahdo waxa weeyaan in markaa darsi laga qaato camalkii mar dambe oo la bilaabayo la kala ogaada dadka ilaahay waa kala duwan yihiin ninna camalkuu ku fiican yahay hawsha inuu qabto nin inuu hawsha jiheeyo ku fiican yahay nin wuxuu ku wanaagsan yahay in akhtaada iyo mashaakilada yimaado inuu dadka u suureeyo marka niba meesha ku arajul lmunaasib fi lmowqic almunaasib in la dhigo ay noqonaysaa laakiin waxaa khalad ah in la yidhaha camalkii islaamiyahay dib ha loo bilaabo hadduu fashilmo sidii horena ha lagu bilaabo iyadoon waxlan laga bedelin haddii la yidhaahdo taa waa khalad weyn waaye haalibanna waxay ku timaadaa dadkii horeo fashalka keenay oo qiyaadada madaxda ahaa haddii aan meesha laga wareejinin wixii ay yaqiineen unbay haddana soo celinayaan in la yidhaahdo marka adig intaad qaban kartaan waad qabateen maanta adinka ka wareegta dad kale oo bal caqliyadooda iyo hadafkooda iyo wasaa'ishiina idinka bedelan tahay ayaa loo dhiibayaa in la yidhaahdo taas waxay dhali kartaa markaa in khaladkii horena laga faa'iidaysto jabkii dhacay iyo meeshuu ku dhacayna laga wareegto taasay keeni kartaa marka waxa weeyaan nin kasta oo dacwada u gurmadaahu in xil loo dhiiba ma astaahilo walidaalika waa inay jirtaa camalkan dacawiga oo la qabanayo meel uu ku dhammaanayo oo meesha ugu dambaysa ah iyo meesha aniga ay habboon tahay inaan gaarsiiyo maalan dacwadii islaamka waataan hadda soo sheegno caalamka in la gaarsiiyo aniga ka soomaali ahaan markaan ahay waxa weeyaan xil gaara waxaa ii saaran war dadkaana isku luqannahay oo aan isla mantiqannahay ee diintinana ila sheeganayo cadowgana uu adeegsanayo siduu rabo aniga io adeegsanayo maxay ku dhici kartaa inaan meel kasoo wada jeesanno waa xilka koobaad weeyaan haddii aan waddankayga ka soo baxo haddana maxaa iigu xigi karo nin kasta hadduu saa u fikiro howl badan oo laysku geeye wax weynaa ka soo bixi lahaa laakiin waxa weya wixii baa isku dhex yaacsan oo annagoo teeni ay noo shuuran tahay baan meelo kale aadaynaa dalal kale aan leenahay wax baan ka soo qaabanaynaa teenina waaba way khariban tahay marka waxaa la doonayaa inaad xilka aad qabanaysid iyo meesha aad u socotid iyo adawaadka aad adeegsanaysid iyo imkaaniyaadkaadii waxoo dhan diraaso inay ay ku sugaan ay diraaso ku timaado haddii la waayo waxaa imaanayso in mar kastaba aan camalkeeni dib ugu laabanno walidaalika ilaahi wuxuu iri itaquu llaha waquuluu qowla sadiida yuslix lakum fiir qowl wanaagsan waxa weyaan takhtiid iyo fikir wanaagsan haddii la helo hawshii marka ka dhalato way hagaagsanaanaysaa itaquu llaha waquuluu qowla sadiidan qowl toosan dhaha yuslix lakum acmaalakum camalkiinuu ilaahay idin hagaajinaya marka waxaa la ogaaday qowlka haddii uu yahay limaslaxati alcamal waxaan qabanayo seen u qabtaa haddii laga murmo oo la diyaariyo camalkiyaa ku hagaagsamay laakiin waxaa la diidayaa hadal badan oo aan howl la soconin lima taquuluuna maa laa tafcaluuna baa kugu imaanayso marka waxay u baahan tahay camal haddii la qabanaa la yiraahdo oo bi hada alxajmi leh in caqliga in badan la rogrogo sidee baa hadafka ugu dhow oo loo gaari karaa khasaarada ugu yarne aan taxamuli karnaa intaas in lagu fikraa la doonaya wallahu aclam wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmain